alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin xadiidkii u dambeeyeynu akrinay xadiid abi hurayra baabu listijmaari witran in haddii la istijmaarayo oo dhagax iyo wax la mida la isticmaalayo witri ama tara kala dhiman laga dhigo masaladaasi xadiidku waa ku cadyahay waman istajmara falyuutir laakiin masalada u dambeysa xadiida ku jirta waida istayqada axadukum min nowmi falyaqsil yadahu qabla an yudkilahaa fii waduu'ihi faina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu midkiin marka hurdadiisa uu ka kaco ha maydho gacantiisa intaanu gelin weelka uu ku weysaysanayo faina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu marka noomka iyo hurdadaas imaamu shaafici raximah llahu tacaala iyo culimada badankooduba waxaa markaa ay ku fasireen hurdo oo dhan ama maalin ha la seexdo ama habeen ha la seexde inay hurdo oo dhan ku fasiraanna waxaa sababay tacliilka ama sababeynta xadiidka xagga dambe lagaga sheegay faina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu arrintaana dee hurdada maalintii iyo hurdada habeenkii waa ka siman yihiin qofku hadduu maalintii seexdo iyo haddii habeenkii uu seexdaba dee gacantiisu meel ay aaday iyo meel ay tagtay toona warkama hayo imaamu axmed se raximah llahu tacaala waxa isagu ku tegey inay tahay hurdada xadiidkan lagu sheegay noom leyl hurdada habeenkii oo qura ota maalintu aanay ku jirin waxaana uu xujaystay kelimatu baatat yaduhu faina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu oo xaqiiqat lmabiit waa an yakuuna fi leyl mabiitka ama hoyaatinka noocaasina dee habeenkii mid dhaca weeye riwaayadda abu daawuudna waxaa ku soo aroortay idaa qaama axadukum min alleyl iyadu waaba ku caddahayba iyo idaa qaama axadukum ila alwuduu'i xiina yusbixu midkiin marka uu u kaco weysadii marka uu waabariisto marka riwaayadkaas oo dhan buu imaamu axmed raximah llahu tacaala u daliishaday hurdada marka laga kaco ay tahay gacmaha in la maydho intaan weelka la dhex gelin inay tahay waxa weeyaan noom leyl hurdada habeenkun inay tahay waana isku khilaafeen ahlulcilmigu amarkan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam leeyahy falyaqsil yadahu gacantiisa ha maydho ma waxa uu faa-iideynayaa wujuub oo waa waajib gacanta in la maydhaa mise waxa uu faa-iideynayaa istixbaab iyo sunanima ayuu faa-iideynayaa culimada badankoodu waxay yidhaahdeen wuxuu faa-iideynayaa istixbaab iyo sunanimo ayuu faa-iideynayaa waxaana u daliila inuu sunanimo u faa-iideynayo macnaa tacliilka faina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu oo arrinta markaa xukunkaa lagu cileeyey ama lagu sababeeyey ayaa lafteedu aan ahayn arrin waxa weeyaan si go-an inay dhacday dee loo hubo marka waa calaa ariiqi alixtiyaad gacantaadu meel ay qabatay iyo wax maray war kama hayside macnaa iska maydh intaanad weelka dhex gelin marka waa calaa ariiqi alixtiyaad bay yidhaahdeen waa is-ilaalin ayuunbaa xukunku uu ku dhisan yahay ee maaha dee xadad ama najaas in lagu hubo waxa weeyaan gacanta marka tacliilka noocaasi ayaa istixbaabka laga qaadanayaa bay yidhaahdeen laakiin imaamu axmed raximah llahu tacaala wuxuu leeyahy la sida markaa riwaayaadka u badana dee laga soo wariyey imaamu axmed ay tusiyaan dee madhabu asxaabihiina uu yahay waa inay waajib tahay hurdada habeenkii qofku marka uu kasoo kaco inuu gacmaha maydho inta aanu markaa weysada dhex gelin waxaase culimada yidhi waa waajib iyo kuwa kaleba ay u badan yihiin haddii gacantii isagoo aan maydhin biyahaasi uu dhex geliyo inaanay biyahaasi najaasoobahayn culimo yar baa markaa laga soo wariyay inay najaasoobayaan oo isxaaq iyo daawuud iyo tabari xasanulbasri laftiisa waa laga soo wariyaa inay biyuhu najaasoobayaan laakiin taasi dee daliil bay u baahantahoo gacantaba marka hore najaase laguma ogeyne maxaa biyaha waxa weeyaan najaaseynaya sida saxiixa ahi waa inaanay biyuhu najaasoobahayn amaa riwaayadda ay ku soo aroortay haddii biyaha gacanta uu geliyo isagoo weli aan maydhin inuu biyihii daadiyo oo loo daliishan kari lahaa dee inay biyuhu najaasoobayaan fa hiya riwaayatu daciifa lam tahbut can inabiyi calayhi salaatu wasalaam waa riwaayo daciifa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaanin idkhaalka markaa qabla an yudkila haada fii waduihi waxaa looga jeedaa alkamsu baa looga jeedaa inuu gacantii biyaha dhex geliyo ee weelkaba ha dhex gelin maaha macno walow biyaba yaanad gaadhin idkhaalkan waxaa looga jeedaa alkams sida ku soo aroortay waxa weya riwaayaadka qaarkood falaa yakmis yadahu fi linaa riwaayadda muslim xataa yaksilahaa yaanu dhex quusinin gacantiisa biyaha ku jira weelka ilaa waxa weeyaan uu maydhaayo fii wad fii waduu'ihi bifatxi lwaaw waa alinaa aladii ucidda lilwuduu waa weelka markaa loogu talagalay in lagu weysaysto riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray fi linaa iyadoo markaa aan la raacin wuduuga aan la raacin sida daahirkiina waxa ay tahay in weelka kale aanu isagu aanu de xadiidku aanu ku caddayn e xadiidku waxa weeyaan uu si gaara uga hadlay weelka lagu weysaysanayo laakiin baqiyat laaniyana tulxaqu bilwaduu'i qiyaasan weelka kale laftiisana dee waa la haleeshiinayaa weelkaa lagu weysaysto macnaa waa looga qiyaas qaadanaya oo waa isku xukum weeye maxay tahay haddaba sababtu sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u diiday in gacantii la dhex geliyo weelkii biyuhu ay ku jireen iyadoo weli aan la maydhin fa inahu laa yadri fa ina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka waxa ay leeyihiin ahlucilmiga qaarkood de waxaa laga yaabaa gacantu inay najaaso ay la kulantay oo dee atharu listijmaar oo kale qofku intuu istijmaaray gaaraan hadday kulushahay intuu dhididay inuu dhididkaasi wax dee baqaaya najaasa najaasada wixii xadhaageedii ka mida intuu qaaday oo dee meesheedii meel aan ahayn uu geeyey ama meesheediiba dee uu ku dhalaaliyey ayaa laga yaabaa waxa weeyaan in dee gacantani ay la kulantay marka najaasa looga baqayaa oo meel najaasle iyo meel kale meel ay gacantaadu martay warkamayso oo min baabi alixtiyaad ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihin la tacliilku sidaasi waa waa ka duwanyi oo sheikhulislaam ibnu taymiya raximah ullah waxa uu leeyahay sababtu waxa ay tahay waxaa saxiixeynka ku sugan inuu rasuulku yihi ida stayqada axadukum min manaamihi falyastanshiq biminkarayhi min almaa faina shayطaana yabiitu calaa khayshuubi markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xadiidka abu hureyre saxiixeynka ku jira midkiin haddii hurdada uu ka soo kaco macnaa ha sandaarsado marka hurdo uu ka soo kaco oo sankiisa macnaa ha maydha gudihiisa waayo fa ina shayطaana yabiitu calaa khayshuumi shaydaanka ayaa qofka sankiisa u hoyda marka waxa uu ku cileeyey rasuulku maydhistaa sanka la maydhayo bimabiiti shayطaan calaa khayshuumi shaydaanku inuu uhoydo sankiisa wuxuu leeyahy sheikhu islaam ibnu taymiya faculima ana dalika sababu lilgusli can اnajaasati wاlxadiiثu macruuf qowlhu faina axadakum laa yadri yumkinu an yuraada bihi dalika marka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa yidhi sanka uu faray in la maydho shaydaan baa u hoydaa hadalkan uu yidhi gacanta markuu ka hadlayana fa ina axadakum laa yadri ayna baatat yadu macnuu waa sidaasoo kale oo bimacnaa shaydaankaaba laga yaabaa dee gacantiisa inuu ku talaacubo oo uu ku ciyaaro oo hadduu doonayo dee uu leefleefo oo dee dhareer iyo wax uu marmariyo ayaa dhici karta marka sababtu taasay u badan tahay buu leeyahy iyadoo xadiidkaa kale arrinta ku soo aroortay looga qiyaas qaadanayo qaala raximah llahu tacaala baabu gasli rijlayni labada lugood maydhistooda ayuu ubaabi walaa yamsaxu masixi maayo qofkii weysaysanaya cala alqadameyni labada qadam ama labada lugood intii la yidhi maydha masixi maayo qال xdثna mوسى w mوسى بن إسmاعيل التbوdkي qال xdثna أbو cawان عن أbي بشhر عن يوسف بن mahك عن عبد الله بن cمر qاl wuxuu hi تkلف النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ayaa naga hadhay cana anaga fي sfرaة sفر saafarnaaha aanu sfray فأdركnaa waana soo gaadhay rasuulku وqad arhqna casra anagoo salaadii casr macnaa waktigeedii ku dhowaanay oo khashayna alcasra oo salaada markaa waktigu dee duhur ayuu ahaa marka annagoon weli aan duhur tukanoo waktigii duhurka aakhirkiisii ku jirna oo salaaddii casar waktigeediiba uu nagu soo dhowaaday ayuu rasuulkuna soo gaadhay markaa sababta ay saxaabadu dib ugu dhigeen hore ayaynu usoo sheegnay inay ahayd rasuulkao ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam inay rajeynayeen inuu soo gaadho oo markaa dee fadiilada ay leedahay salaada rasuulka lala tukadaa ayay raadinayeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhaahdeen maya saxaabadu biyo ayaanay hayn waxay salaada sidaa dib ugu dhigeen salaadii duhur ilaa waktiga casarka ay ku dhoweeyeen waxay islahaayeen waa intaasoo biyo aada heshaan taana waxaa tusinaysa riwaayadda muslim xataa idaa kunaa bimaa'in biariiq tacajala qowmu cinda alcasr macnaa biyolaan inay haysabay taada tusinaysa ilaa aanu soo gaadhnay meel biyo leh oo waddada ka mid ah ayaa waxa weeyaan dadka qaarkood ay weysadii dedejiyeen iyagoo isla salaadii casar ayaaba soo dhowadee bal duhurkii ka gaadhsiiya oo markaa tacajaluu ay tawada-u wahum cujaal iyagoo aada u degdegsan ayay weysaysteen fajacalnaa waxaanu bilownay natawada inaanu weysaysanno wanamsaxu aanu masaxno calaa arjulina lugahayaga macnaa luguhu dee ragga ayay u qeybsan yihiin nin dee luga badan lihi ma jire macnuhu dee waxa weeyaan nin waliba dee wuxuu masaxay lugihiisa ayuu masaxay oo masaxistanna ugama jeedo in dee gacanta uu mariyey nin waliba ee waxa uu uga jeedaa macnaa ghasalnaaha guslan khafiifan maydhis fudud ayaanu maydhnay weeyaan macno oo fantahaynaa waa ka yidhi fantahaynaa ilayhim wa acqaabuhum biidun taluuxu lam yamasahaa almaa marka calaa kulli xaal si fiican riwaayaadkaa le waa masexeenuun waa la awilayaa bimacnaa waxaa lagu fasirayaa riwaayaadka kale tilmaamaya maydhis fudud inay maydheen oo si xeel dheeroo ay wada gaadhsiiyeen aanay u maydhin fanaadaa waa dhawaaqay rasuulku biaclaa sawtihi sawtkiisa kii ugu sarreeyey buu ku dhawaaqay isagoo le weylun halaag baa lil acqaabi u sugnaaday cirhbihii min annaari halaagaasoo naar xaggeeda ka ahaaday maratayni laba jeer buu sidaa yidhi aw halaathan ama saddex jeer marka xadiidkan masalada iminka bukhaari u daliishaday dee masaa-ishii hore waa ka duwan tahay rafcu sawti bilcilmi ayaa waxa weeyaan bukhaari raximah llahu tacaala kitaabu lcilmi xadiidka u daliishay iminka masalada u daliishanaya waxay tahay lugaha ma la maydhayaa mise waa la masaxayaa un macnaa lugahoo maran baa loo jeedaa oo qofku khuf iyo wax la mida toona aanu gashanayn marka masalada caynkaasiya bukhaari raximah allahu tacaala wuxuu leeyihi lugaha waa la maydhayaayo oo lama masaxaayo inaan markaa la masixi karinna xadiidkana u daliila oo namsaxu calaa arjulina haddiiba lagaba soo qaadaba inay maydhistiiba ka daayeen oo lugahooda ay masaxeen uun oo riwaayadda daahirkeeda lagu qaado dee arrintaasi arrin laga diiday weeyi bal loo sheegay waciid iyo ciqaab daran inuu ka dhalanayo weylun lilacqaabi min annaari waa ka yihi rasuulku marka lugaha haddii masixistoodu ay bannaan tahay dee rasuulku sidan muu yidhaahdeen halaag baa ka dhalanaya muu yidhaahdeen haddii labada lugood oo madran masixitaankoodu uu yahay mid waxa weeyaan jaa-isa oo bannaan sheekhu islaam ibnu taymiyana wuxuu yihi raximah ullah labada lugood in la maydhaa fi lwuduu waa manquul can nabiyi naqlan mutawaatiran waa mid rasuulka aada looga soo wariyey manquulun camaluhu bidalika wa amruhu bihi inuu rasuulku sidaas sameeyo lugaha uu maydhay iyo lugaha in la maydho inuu faray intaba dee rasuulka waa laga soo wariyey oo xadiidu cuhmaan ee weysadii rasuulka ka waramayey oo ina soo maray iyo xadiidu cabdillaahi bni zayd oo soo socda iyo axaadiid kaloo fara badan intuba sidaasi ayay tusisay faman tawadaأa kamaa tatawadaأu اlmubtadica falam yagsil baaطina qadamayh walaa caqibahu bal masaxa daahirahumaa falweylu licaqibihi wa baaطini qadamayhi min annaar qofka u weysaysta siday u weysaystaan mubtadicadu oo cidhbihiisa iyo dee baatinu alqadameynka aan maydhin ee dusha un ka yara masaxa kaasi weyl baa usugan halaaggaa rasuulku uu sheegay marka mubtadicada oo halkan sheegayo sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala dee waa ashiica shiicadu waxay qabaan in wadiifatu arrijleyn ay tahay almasu calayhima in la masaxayo uun hadda laguhiyo iska maran in gacantoo qoyanuu la dul marinaayo oo aan waxa weyaan aan la maydhahayn waxay deliishadeenna bal insha allah waynu arki doonaa wa amaa masxu lqadamayni maca duhuurihima jamiica falam yanqulhu axadu can اnnabiy in labada lugood oo wada muuqda la masaxo axadna rasuula kama soo naqlin oo mukhaalif lilkitaabi wasuna buu yihi qur-aanka iyo xadiidkaba arrintaas waa khilaafsan amaa mukhaalafatu lisuna fadaahiru mutawaatir inay sunada khilaafsantah waa iska caddo ficilkii rasuulkana waa khilaafsantay dee qowlkiisiina waa khilaafsan tahay oo ciddii lugaha masmasaxday waa kaa rasuulu ku uhi weylun lilacqaabi min annaar amaa qur-aanka siday u khilaafsan tahay amaa mukhaalafatu lilqur'aan falianna qowlahu wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn fiihi qiraa'ataani mashhuurataan aayadda laba qira'a oo caana ayaa ku sugan annasbu waalkhafdu in la nasbiyo la yidhaahdo wa arjulakum marka wa aydiyakum bay dee ku cadfan tahayoo lugaha maydha weeye waa iska waadix iyo in la hoos dhigoo la yidhaahdo wa arjulikum markaana waxay noqonaysaa inay ku cadfan tahay wamsaxuu biru'uusikum faman qara'a binasbi fainahu macطuufun cala alwajhi walyadayn qofka qiraa'atu nasbi akhriyay yidhaha wa arjulakum dee gacmaha iyo wejigay ku cadfantao dee lugahana maydha weeyaan macnuhu waman qara'a bilkhafdi falaysa macnaahu wamsaxuu arjulakum xataa haddii qiraa'atu lkhafdi la akriyo oo ah wa arjulikum oo la yidhaha waxay ku cadfan tahay wamsaxuu biru'uusikum macnaheedu maaha lugahana masaxa kamaa yadunhu bacdu nnaas wejiyo badan baana taa u daliila wejiyada waxaa ka mid ah ana aladiina qara'uu dalika min asalaf qaaluu caada alamru ila algusl sida ibnu cabaas oo kale salafkii akhriyey qiraa'at ljar oo odhanaysa wa arjulikum oo dee ku cadfan wamsaxuu biru'uusikum lafdan ugu cadfan waxaa markaa ay yidhaahdeen amarku gusligu u noqonayaa oo lafdiyaanaha uguba cadfanaato wamsaxuu biru'uusikume lugaha mayra weeyaan bay yidhaahdeen xataa kuwii qiraa'at lkhafd ama qiraa'at ljar akhriyey ta labaad dee sunnada ayaa fasiraysa qur-aanka oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qowl iyo ficilba waa ku fasiray aayaddan weysada ka warramaysa mana sheegin rasuulku masixitaan mana samayn lugaho madhan inuu masaxay ama uu yidhi waa la masixi karaa ma jirto marka sunnada ayaa fasirtay oo lugaha in la maydhaayo oo aayaddan macnaheedu aanu ahayn lugaha masaxa dee axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa caddaysay waayo qiraa'at uljar haddaba maxaa lagaga jawaabaya ille taasay xujaysteene oo ay deliishadeen waxa weeyaan ashiicadu oo alwaajibu waa almasxu bay yidhahdeen waxa waajiba dee in la masaxo lugaha oo madrhan oo ilaahay baa yidhi wa arjulikum ila alkacbayni oo waxay ku cadfantahay wamsaxuu biru-uusikum madaxiina masaxa wa arjulikum lugihiinana masaxa weeyaan bay ihahdeen macnuhu mar hadday ku cadfantahy taana ahlucilmigu jawaabaha ay ka bixiyeen waxaa ka mid a taa uu sheegay sheikhulislaam ibnu taymiya oo haddee saxaabadii qiraa'ada akhriday laftoodu inaanay aayadda ka fahmin in wadiifatu rijlayn ay tahay almasxu in la masaxo ahlucilmiga qaarkood waxa ay kaga jawaabeen aayadda waxay dhaha waxaa lagu jiray wa arjulikum manaa lilmujaawara oo luqa alcarabiyana macruuf bay ku tahay in ism la hoos dhigo iyadoo waxa weeyaan caamil lagu hoos dhigay aanu jirin ama jaray ee lagu jaray uun dee inuu mid kaloo ay jaar yihiin uu jaran yahay manaa jarka asmaadu waa kala qaadaa weyaan macnaheedu hadduu isamku la jaaro isam kale oo dee majruura in isagana la jaro ayaa dhacda oo juxru dabbin kharibin ayaa mihaalo isoo qaatan sida ibn hishaam oo kale fii qatri nada markaa kharibin iminka dee waxaa wasfi ama sifa ay u tahay juxru oo dee marfuuca si aynu aragno haddana waa la jaray oo kharibin ayaa la yidhi waxaa markaa loo jaray bay idhahdeen waxay la jaartay dabbin oo dee mudaaf ileyhiga majruurka ay la jaartay awgeed ayaa loo jaray markaa tanna waa sidoo kaleo wa arjulikum waxaa loo jaray ru-uusikum taas ayay la jaartay sidaa waa la yidhi ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdeen maya qiraa'atu nasbiga waxaa lagu qaadayaa wa arjulakum marka luguha ay maran yihiin oo dee lugahana maydha weeyaan macno qiraa'at ljar oo wa arjulikumna waxaa lagu qaadayaa marka lugaha kuf iyo wax lamidi uu ku jiro wamsaxuu biru-uusikum madaxiina masaxa wa arjulikum lugihiinana masaxa waa marka khuf iyo wax la mida aada geshantihiin oo taana dee waxaa laga qaatay dee sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo tusisay lugaha marka khuf uu ku jiro ama dee wax la midi in la masixi karo nacam marka labada qiraa'o sidaasi ayaa loo kala duwayaa bay yidhaahdeen saxaabadana ridwaan ullaahi calayhim dee madhabkoodu wuxuu ahaa ibnu cabaas baa markaa dee laga soo wariyaa inuu masxiga ku tagsanaa laakiin sida xaafidkuba uu sheegaayo ibnu cabaas laftiisa dee arrintaasi kama aanay ansixin saxaabada waxaa ka sugnaaday lugaha inay meedhi jireen anas oo kale annahu yaksilu qadamey wa rijlayh xataa yasiila almaau rawaahu ibn abi shayba ibnu cabaasna wuxuu akhriyey famsaxuu biru-uusikum wa arjulakum binnasb wa qaala caada ila algusl maydhis baa luguhuna ay u noqdeen buu yihi waxaa saasoo kale qiraa'ada wamsaxuu biru-uusikum inaan looga jeedin masixitaan wa arjulikum inaan masixitaan looga jeedin waxaa sii caddaynaya haayada loo yeelay ila lkacbayni oo masxiga shareecada uma yeesho haayo ama meeluu ku dhammaado haddii khuf la masaxayo iyo haddii waxa weeyaan sidaasoo kale sharabaad la masaxayo iyo marka mar haddii haayo loo yeelo ilalkacbayni masaxa ma noqon karto ee ilalkacbayni maydha weeyaan macnuhu baabulmadmadati luqluqashadii buu u baab yahay fi lwuduui weyse dhexdeeda la luluqdo qaalahu ibnu cabaasin baa yidhi macnaa dee soo wariye xadiidkiisuna waa kiina soo maray xadiidkii qisada lahaa wa cabdullaahi ibnu zaydin xadiidka cabdillaahi ibnu zayde weysadii rasuulka sifeynayana waa inoo soo socdaa radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam isagoo ka warinaaye qaala xadaanaa abulyamaan walxakam ibnu naafic qaala akhbaranaa shucayb ibn abi xamza can izuhri qaala akhbaranii caطaa ibnu yaziid can xumraan mowla cuhmaan ibni cafaan annahu ra-a wuxuu arkay cuhmaana oo dacaa biwaduu'in weyse u yeedhay fa afraqa calaa yadayhi gacmihiisa ku gembiyey min inaa'ihi weelkiisii kaga soo gembiyey faqasalahumaa waa maydhay yad haddii la ilaaqo dee waxaa looga jeedaa kafeynke halaaa maraatin saddex jeer ayuu maydhay uma adkhala waa geliyey midhahu midigtiisii fi lwaduu'i weelkii uu ku weysaysanayey uma dabeetana tamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wastanhara biyihii ku sandaarsadau sanka kasoo saaray uma qasala waa maydhay wajhahu wejigiisii halaaan wayadayhi labadiisa gacmoodna waa maydhay ila lmirfaqayni ay maca almirfaqayni halaaan saddex jeer oo mirfaqu inta la maydhiyu ku jiraa soo hore aynu usoo tilmaano uma masaxa bira'sihi madaxiisii buu masaxay uma gasala waa maydhay kula rijlin lug kaste halaaan uma qaala wuxuu uhi ra-aytu waxaan arkay annabiya sala allahu calayhi wasalam oo yatawada-u weysaysanaya naxwa wuduui haada weysadeedan oo kale wa qaala yidhi man tawada-a qofka weysaysta naxwa wuduui haada weysadeedan oo kale uma sallaa dabeetana tukada rakcateyni laba ragcadood oo laa yuxadisu aanu ugu sheekayn fiihimaa dhexdooda nafsahu naftiisa macnaa laba ragcadood oo ilaahay u khaalis yeelo qalbigiisuna dee uu khushuucsan yahay gafara allaahu lahu ilaahay waa u dhaafaa maa taqadama wixii horu maray ee min dembihi dembigiisa ka mida marka weysadii u dhamayska tirnayd weeyaan weysadani oo xadiidkan cutnaan uu sifeeyey walihaada baa zuhri wuxuu yihi kaana culamaa'una yaquuluun hada alwuduءu asbaqu maa yatawada'u bihi axadu lisalaa weysadan uu cuhmaan sifeeyey ee rasuulka uu ka arkay weyso qof uu salaad ugu weysaysto waa salaada waa weysada ugu dhamayska tiran weeyi iminkana markaa shaahidku waxa uu yahay almadmada fi lwudu marka xukunkeeda ma sheegin bukhaari dee xukunkeeda waa la isku khilaafsan yahay waxaanaynu tilmaanay culimada badankoodu inay idhaaheen waa sunne fi lwuduui wa fi lgusli laakiin sida raajixi ay tahay aimada qaarkoodna ay ku tagan sida imaamu axmed wayru inay madmadadu tahay waajib waayo wejigii la yidhi hala maydho ayaa sanka iyo afkuba ay ka mid yihiin awaamir gaarina waa ku soo aroortay hore waxa weeyaan aynu akhrinay baabu qasli lacqaabi cidhbihii meydhistooda ayuu u baab yahay wa kaana ibnu siriin wuxuu ahaa maxamed ibnu siriine yaqsilu mid maydho mowdica alkhaatami macnaa fargalka meeshiisa waa meydhi jiray idaa tawada-a marka uu weysaysto manaa markuu weysaysanayo qaala xadaanaa aadam ibn abi iyaas qaala xadaanaa shucba qaala xadaanaa maxamed ibnu ziyaadin qaala samictu waxaan maqlay abaa hurayra wa kaana yaburu binaa waana soo mari jiray wannaasu waxaal annaasu dadkuna yatawada'uuna ay weysaysanayaanoo min almidharati meesha markaa laga weysaysto ama weelka weysada loo diyaariya ay ka weysaysanayaan marka adaahir midharadu waa meel masaajidka markaa ku taalay oo biyo lagu shubi jiray si looga weysaysto qaala wuxuu yihi asbiqu lwuduu'a ay akmilu weysada dhammaystira waxaana hadalaa ka muuqdo dee inuu arkay in dadka qaarkood taqsiir ama gaabin dee ay sameeyeen ama uu uga baqday fa ina abalqaasim buu yihi abulqaasim rasuulku u jeeda calayhi salaatu wasalaam markaa ceeb maha rasuulka haddii kunyadiisoo qura lagu sheego laakiin waxaa ka dhammaystiran oo kasii wanaagsan dee in rasuulnimo lagu sifeeyo oo fa ina rasuula allaahi la yidhaahdo qaala wuxuu ihi weylun halaag baa lilacqaabi cidhbi u sugnaaday min annaar naar xaggeed uga sugnaaday marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa in cidhbaha si gaara looga warhayo baabu qasli ilacqaab maadaama waciidkaas uu ku soo arooray oo dee had iyo jeeraadana ay suurtagal tahay qofku haddaanu weysada aada uga bogan in iyadoo cidhbaha meelo ka mida ay qalalan yihiin in waxa weeyaan uu isyihaa weysadii waa dhamaysa bukhaarina raximah llahu tacaala macne macnaha ka ballaadhan ayuu ka fahmay oo ah inaan cidhbahoo qura aanay ahayn meesha halaaggu uu ka dhalanayo haddaan biyaha si fiican loo gaadhsiin ee ay tahay meel kaste oo la isleeyahy biyuhu waa waa ka boodi karaan inay tahay in si gaara looga warhayo walihaada bui wa kaana ibnu siriin yaqsilu mowdica alkhaatam haddaad saacad gashan tahay ama aada fargal gashan tahay yacnaa waxaa haddaad dee dushiisa un maydho oo laga yaabo jidhkaagana inuu ku dhegan yahay dee inay hoostiisu qallalan tahay ayaa dhici karta marka weylun lilacqaab cidhbahoo qura dee kuma gaar ahee meel kastoo aanad biyaha gaadhsiinba dee waciidkani waa waalid waa mid ku soo arooraya weeye oo khuseeya walihaada ayaa waxaa laga soo wariyey in badanoo saxaabada ka mid ah in fargalka ay dhaqaajin jireen marka ay weysaysanayaan cali iyo ibnu camr iyo waxa weeyaan salafka qaarkood taabiciinta ibnu siriin iyo xasan albasri iyo curwa iyo maymuun ibnu mihraan inay dhaqaajin jireen culimada qaarkoodna in dhaqaajintiisa layska daayo waa rukseeyeen oo iyadoon la dhaqaajin waa la weysaysan karaa bay yidhahdeen salim ibn cabdillahi ibni cumar oo kale qowlka lagas waana qowlu malik walawsaaci laakiin imaamu axmed qowlkiisa ayaa u fiican wuxuu uhi in kaana dayiqan yukhaliluhu wa in kaana salisan yadachu waxay ku xidhantahy xaaladiisa fargalka iyo iyo saacadda iyo waxaa qofku uu gashan yihi iyo hadday gabadhii dahab shuuliyaal gashan tahay iyo hadduu yahay mid cidhiiri ku ah oo dee jidhka ku dhegan waa inuu takhliiliyo bimacnaa waa inuu ku dadaalo biyihii inay galaan ama ha saaro ha bixiyo ama dee ha dhaqaajiyo oo gacantiio dee biyihii ay ku shubmayaan ha dhaqaajiyo si ay biyuhu u kala dhex galaan fargalka iyo iyo jidhka hadduu yahay mid waasica oo bimacnaa balahsan oo jidhka aan ku dheganayn yadacuhu buu yidhi waa iska daynayaa buuhi imaamu axmed wa qaalahu cabdilcasiis ibnu abi salamana saas ayuu yidhi marka sidaasi ayaana saxiixa shay kastoo qofku uu xidhayay saacad waxa weeyaan fargal shuuliyaal hadday dumarku ay xidhan yihiin hadduu yahay mid waxa weeyaan shayga iska balaaha saacaddeedaasoo kale ay tahay aad aragtaan macnaa biyo dee jidhkii ka celin mayso yadacu waa iskaga tegayaayo waxba isagoon dhaqdhaqaajin isagoo aan furin ayuu iska weysaysanaya waayo de way iska muuqataa inay biyihii jidhka ay gaadhayaan oo aanay waxba celin ahayn laakiin hadduu jidhka ku dhegan yahay sidaa dee saxaabadaasi ay sameeyeen ama ha taxriikiyo ha dhaqaajiyo ama waxa weeyaan dee ha iskaba saaraba laakiin ha ogaada uun inay waajib tahay fargalka ama saacadda hoostiisa biyaha inuu gaadhsiiyo haddii uu gaadhsiin waayona weylun lil acqaab min annaar cidhbaha kuma gaar ahee meel kastoo biyaha aada gaadhsiin kartoo aada gaadhsiin weyday in ciqaabka iyo wiciidkaasi uu ka dhalanayo la soco oo ku baraarugsano weeye macnuhu baabu kasli rijlayni labadii lugood maydhistooda ayuu u baabiyey fi naclayni labada kabood iyagoo ku jira in la maydho macnaa qofka weysaysanaya kabaha inuu iska bixiyo inaana waajib ahayn buu tilmaamaya oo lugihiisiyo dee kabihii kuba guda jira inuu maydhi karo walaa yamsaxu cala naclayni naclaynkana ama labada kaboodna masixi maayo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can saciid almaqburi saciid bn abi saciid almaqburi can cubayd ibni jureyd marka cubayd ibnu jureyd iyo waxaw ibnu jureydka macruufka cabdulmelik magiciisa la yidhaahdaa waxba markaasi isuma aha cabdulmelik ibn cabdilcaziiz ibnu jureyd baa kaa la ydhahdaa kana waa cubayd ibnu jureyd marka waxba kama dhexeeyaan anahu qaala wuxuu ku uhi cubayd ibnu jureyd licabd llaahi ibni cumar wuxuu ku uhi ya abaa cabdiraxmaan ra-aytuka waanku arkay tasnacu adigoo samaynaya arbacan afar lam ara aanan arag axadan axadoo min asxaabika ka mida oo asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u jeedaa oo yasnacuhaa samaynaaya marka laa shaka dee inaanu arrintan la gaar noqon samaynteeda ibnu cumare dee ninkan inaanu saxaabadii wada arag bay noqonaysa oo isagu ciddii dee uu arkay ayuunbuu ku arki waayey ama macnuhu waxa weeye afartan cid jamcinaysa oo afartanba wada samaysay adiga mooyaane maan arag qaala wuxuu uhi wamaa hiya waa maxay afartaasi yabna jurayj qaala wuxu uhi ra-aytuka waanku arkay laa tamasu adigoon taabanahayn min alarkaani ay min arkaani ilbeyt kacbada arkaanteeda ila alyamaaniyeyn labada waxa weeyaan xagga yeman xiga mooyaane oo ka xajarul aswadku uu ku jiro iyo alruknu alyamaani oo dee kacbadu waa waa dhismo markaa murabaca calaa sabiil mithaal kaas oo kale ama zaawiyadaas oo kale xajarul aswadkii baa ku jira kan xaggan waxa weeyaan ka xigaana waa aruknu lyamaani weeye labadaba yamaaniyeyn baa la idhahdaa waayo xagga jihada yeman ayay xigaan labadaa kalena waxa weeyaan waa ashaamiyeyn oo xagga shaam bay xigaan marka labadani waxay ku fadhiyaan aasaaskii kacbada ee asalka ahaa labadaase kale ee kasoo horjeeda rukun xagga shaam xigaa aasaaskii kacbada kuma fadhiyaan manaa seeskii nebi ibraahim iyagu dib bay uga soo kacsan yihiin oo dee waa tii quraysh kharashka uu ka gaabtee ay gaadhsiin kari waayeen marka yamaaniyeenka ayuunbaa taabataa buuhi oo labada rukuna kale iyo meel kaloo kacbada ka mida ma taabatid waraa-aytuka waan ku arkay talbaso adoo xidhanaya annicaala kabihii assibtiya ee ahaa kuwa aan lahayn wax dhagora saan saafiyo jilicsan ka samaysna ama maas saafiya waraa-aytuka waan ku arkay tasbuqu adoo ku sibaaqaysanaya bisufra marka ma madaxiisu marinaayey mise dharkiisa kitaabu libaas bay taasi inoogu iman doonta waraa-aytuka waan ku arkay idaa kunta markaa tahay bimaka maka mid ku sugan oo ahalla annaasu dadku ay talbiyadaystaan oo dee xajba ay u talbiyadaystaan idaa ra-w lhilaala markay bisha dilxijo arkaan walam tuhilla anta adiguna aanad markaa talbiyadaysanahayn xataa kaana yowmu tarwiya ilaa laga gaadho yowmu tarwiya waa maalinta sideedaad ee dilxija qaala cabdullaahi wuxuu yihi isagoo su-aalahaasi ka jawaabaya ama alarkaanu arkaanta kacbada miyaa fa inii anigu lam ara ma arag rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayo yamasu taabanaya ila alyamaaniyeyn labada xagga yeman xiga mooyaane oo labadaas ayuunbuu rasuulku taabtay weliba xajarul aswadka dee haddii qofkuu la gaadho inuu dhunkado ayaa markaa dee sunno ah oo fadli gaari uu ku jiraa laakiin ka yamaaniga isaga waa la taabanayaa un lamana dhunkanaayo gacantii lagu taabtayna lama dhunkanayo haddii la gaari waayona la salaami maayo isaga oo la iska dhaafaya laakiin ka xajarul aswadku uu ku jiro haddii waxa weeyaan shay lala gaadho ul ama wax lamida macnaa waa lagu taabanayaa haddii laba gaari waayana halkaasun baa laga salaamaya oo intaas u dheeriy ka yamaaniga marka arrintaa dee rasuulaan kaga dayday buuli marka hadalka cubayd ibnu jurayj waxaa laga fahmayaa dee inuu arkay saxaabada qaarkoodoo arkaanta oo dhan taabanaya taasina waa jirtay sida kitaabuulxaji aynu ku arki doono mucaawiye xataa shaamiyeynka waa taaban jire cabdullaahi ibnu cumarna waa isku qabsadeenba marka mucaawiya wuxuu lahaa laysa shay-un min albeyti mahjuuran meel kacbada ka midoo laga tegaya ma jirta buu odhan jira meel walba waa la taabanaya meel kastoo gacanta aada la gaadho cabdullaahi ibnu cumarna wuxuu lahaa ra-aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam sa halkanba uu ku sheegay oo laa yamasu ila alyamaaniyeyn waqad qaala allahu tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana war anuu rasuulka waxaan arkay isagoo labadaasun taabanaya dee ilaahayna wuxuu yihi rasuula ku dayda markaanu meel kala taaban maayo laa shaka in cabdullaahi ibnu cumar markaa uu saxsanaa wa ama nicaal kabaha miya asibtiyatu ee maaska ee dhogorta aan lahayn fa inii anigu ra-aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam oo yalbasu xidhanaya annacla kabta alatii taasoo laysa fiiha shacrun dhogor aan lahayn wayatawada-u fiihaa oo ku weysaysanaya marka ibnu cumar dee madhabkiisa waa garanaynaa oo madhabkiisu wuxuu ahaa aliqtidaau biاnnabiyi calayhi salaatu wasalaam fii kulli shay wax kasta rasuulka in lagaga daydo ilaa haddii uu safar yahay dee meel kastoo rasuulka salaadi ku qabsatay uu salaada isagu ula qasdihi jiray meel kastoo rasuulku uu ku xaajo gutayna waa waa kaga dayan jiray marka arrinta noocaasiyana waa ku khilaafeen macnaa jamhuuru saxaaba saxaabada badankoodii bal abuuhi cumar ayaa ku khilaafay waana sida saxiixa ah oo rasuulka calayh salaatu wasalaam maxaa lagaga dayanaya ma ficilkoo qura laa sida uu leeyahy shekhu islaam ibnu taymiya raximah llah aliqtidaau yakunu bilficli waalqasdi rasuulka ficilka iyo qasdiga yanaa ujeeddada arrinkan uu sameeyey labadaba waa lagaga dayanaya oo iqtidaagu waxa weeye an tafcala kamaa facala lima facala waa inaad samayso wixii rasuulku sameeyey adigoo u samaynaayo ujeeddadu u sameeyey macnaa ficilka iyo niyada labadaba rasuulka waa inaad ku waafaqdo oo haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrin uu sameeyey oo muwaafaqatan uu sameeyey inay ku qabsatay un soolaanta isagoo soconaya ayay kaadii qabatay halka ugu dhowunsoo ku leexan maayo haddaad tira aduu ficilkaasaan rasuula kaga dayanayaa oo aada qasdigii ku khilaafto iqtidaa noqon mayso oo rasuulku halkan inuu ku kaajo uma qasdiinoo arrinuu ilaahay ugu dhowaanayo dee ma ahayn way ku qabsatay un haddii adiga ay kugu qabsato dee halkaa waad ku leexan karta waad ku xaajo gudan karta laakiin haddaad tidhaahdo rasuulka waan kaga dayanayaayo ilaahay baan ugu dhowaanaya halkan aan ku kaajo qasdigaaga iyo qasdiga rasuulka iskhilaafay tanna waa sidoo kale labadan kabood rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa xidhay isaga kabaha kaleba u xidhan jiray laakiin umuu xidhan qasdu tacabud inuu ilaahay ugu cibaadaysto ama liqasdi tashriic inuu dadka u sharciyeeyo in kabaha noocaasiya la xidho laakiin ibnu cumar waxaa ka muuqata in kabahaasi u xidhay maadaama rasuulku calayh isalatu wasalaam uu xidhan jiray oo iqtidaa arrintaasi u niyooday inuu rasuulka calayh salaatu wasalaam kaga dayo de ilaahay uu ugu dhowaado marka calaa kulli xaal sidaa ay jamhuuru saxaaba ku tegeen baa sida saxiixa ah oo haddii ficilkii rasuulku uu sameeyo kale aada samayso laakiin qasdigii uu u sameeyey midaan ahayn aada u samayso oo arrinuu aanu qasdu tacabud aanu u samayn iyo ataqarub ila allah haddaad samayso adigoo niyada noocaasi ee u samaynaya yanaa rasuulkii calayhi salaatu wasalaam kumaad dayan ee waad khilaafta oo dee ficilkii ayuunbaad ka waafaqdee qasdiga iyo ujeedada oo ficilkii ka weyn ayaad rasuulkii calayhi salaatu wasalaam ku khilaaftay ayay noqonaysaa haddii halkaan waxoogay yaraa muujiye qadiyadda ku saabsan min sunan alcaada waxyaaba waxaa jira rasuulku uu sameeyey muwaafaqatan liqowmi inay qowmkiisu dee samayn jireen marka horeba islaamnimada horteedba sida tusaale ahaan manaa timihii rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu la baxay ee uu kala rogay bal fii shamaa'ili tirmidi ay ku soo aroortay inuu dabayba rasuulku dafair sida dumarku u dabaan oo kale inuu u dabay bisanadin saxiix fii shamaa'il tirmidi markaa taasoo kale sunan alcaada ma mustaxabbaa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagaga daydo waxaynu leenahay nacam laakiin see loogaga dayanaya waxaa loogaga dayanayaa annabiyu calayhi salaatu wasalaam kaana yuxibu muwaafaqata qowmihi fii caadaatihi rasuulku wuxuu jeclaa inuu qoomkiisa ku waafaqo wixii caadow ah manaa ma lam tukhaalif ashariica waana min maqaasidi shariica in waxa weeyaan la ilaaliyo caadat اlqowm ma lam tukhaalif asharca waxaan arrintaa u baraarujinayaa laba mafhuumo khaldanimo way galeen oo ragga wadaadada ahlu tawxiidka had iyo jeeraale yanaa qowmkooda inay caadadooda ilaaliyaan waxaaba laga yaba inay khalad u arkaan ama dembi ba ay u arkaan la min maqaasid shariica ayay ka mid tahay in la ilaaliyo caadat اlqowm ma lam tukhaalif asharc waana sunne mustaxab inaad caadada qowmkaaga waafaqdo haddaanay shareecada ka hor iman ahayn waayo rasuulku wuxuu ku dadaali jiray inuu caadada qowmkiisa uu waafaqo sababtu ugu dadaalaya maxay tahay yanaa midaynta ummadda ayay ka mid tahay haadaa min tawxiid اlumma wa jamci kelimatiha oo laa shaka qofka arrintii dadka caadow ahayd de shareecada aanan khilaafahayn isagu khilaafaa inuu ummaddii gooni u ka noqonayo bal arrintaasi ay sabab u noqon karto in isaga iyo ummadda intii kale waxa weyaan ay iskhilaafaan mafhuumka khaldane kale masaladaa galay wuxuu yahay in dadka qaarkood ay sunan ulcaada idhaa rasuulka waa kaga dayanaynaa oo wixii markaa qoomkii rasuulka caadow ahaa ay idhahda waanu samaynaynaa oo aan caado qoomkooda aanu ahayn iminka raggu inay timaha la baxaanoo hadday doonayaan ay dabaan hadihi kaanat caadata qowmi nabiy calayh salaatu wasalaam walihada buu rasuulku uu u waafaqay ee may ahayn tashriic caama iyo arrin si guudu u jideeyey oo uu ilaahay ugu cibaadaysanayey amaba se ilaahay subxaana wa tacaala in loogu dhowaado rasuulku uu doonayey marka haddii caadatu qowmika ay tahay inay raggu timaha la baxaan inaad la baxdid waa fiicantahy waa caadi suu rasuulkuba sameeyey hadday tahay inay raggu timaha dabaan iska dabo dhibaato ma lehee hadday tahay raggu inay googorad xidhaan min caadati qowmika iska xidha googoraddaada laakiin caadatu qowmika hadday khilaafsan tahay ka waran oo timaha inay raggu la baxaan ay kala rogaan lala yaabayabo dadku ay ka anfariirayaan oo laga yaabo inay magacba ku bixiyaan ay kudhahaan tima haween leh ama haddaad dabatidoo kale dee kaba sii daranba ninka timaha dabta ka warran halkan suuqan hargeysa dhex mara manaa wuxuu la yimi wuxuu caadata qowmi ku khilaafay oo weliba yashtahiru bihi waxa qofku uu dadka dhexdooda kaga caanbaxayo oo uu ku khilaafaayo xagga libaaska iyo waxyaabaha ku saabsanna sideedaba shareecadu waxa weyaan waa diiday haddaad googorad xidhato ka hor iminka ragga yemantu caadi googorad bay iska xidhaan oo caadata qowmi waa sidaa inuu ninku googorad iska xidho manaa marada sidii googoradoo kale u tolan hadday doonayso dee midabkeedu noocu doonayaba ha noqdee inay xidhaan caadiba agtooda ka ta duluci iyo de wixii iskaloo sa aada u fogaysa maanto dhan marka haddaad tidhaahdo waxa weeyaan dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo dhex saaray baa xidhan jiray khata bay noqonaysa marka qoladan waxa weyaan timaha la baxda iyagu sidoodaba ugama jeedaan rasuulku beesho ugama jeedaan waa shicaar lihadihi alfirqa addaalla waa calaamad ay leedahay firqadan waxa weyaan lunsani ma aha inay uga jeedaan iqtidaa binabiy calayh isalaatu wasalaam hadday kubeesho rasuul dee u jeedaan garhkaba may xireen ucfu lixa buuri rasuulku calayh isalatu wasalaam wahum yaxliquuna lixa garhkiina waa xirayaan laa yahtamuun bitawxiid walaa biarkaani lislaam silintimo aanu aanu la baxno aanu kala rognaybaa ee rasuulka calayh salaatu wasalaam aanu kaga dayanayna waxaanu leenahay waa tashabuh binnisaa waa dumar isu eekaysiin waxa aada samaynaysaan waayo qoomkan aad ku dhex nooshihiin laysa min caadatihim an yurabbiya arijaalu shacarahum aw shucuurahum ina caadatu qowmkan ka mid maaha inay raggu timaha ay la baxaan oo ay kala rogaan waxaynu leenahay hadday idinka dhab tahay inaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam qadiyadaa timaha kaga dayanaysaan bal rasuulku timihiisa wuu dabaya bal dabta deetana suuqa harbe isaga soo dhex maray iyadoo timihi idin daban yihiin maxaad u daban weydeen hadday ujeedadu tahay inaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada ku dayanaysaan marka waa shicaar waa calaamad manaa waynu naqaanaa firaqu suufiya mid kale mid waliba waxay leedahay qolo ul qaadata iyo iyo qolo tusbax calaamad gooniya la qaadata iyo iyo qolo tima la baxda iyo qolo waliba waxay leeyihiin shicaar waxa weeyaan u gooniyo de iyagu ay isku gartaan marka masaladaasi waa muhim oo waxaa laga yaaba de inay kugu xujeeyaan oo marka waxay ku odhanayaan baleeg waa waa tima xiiran iyo waa khawaarijtii rasuulku uu sheegay rasuulku calayhi salatu wasalaam timaha ayuu la bixi jirayo iyagu waa timo xiiran yihiin ayaa markiiba ay ku odhanayaan timaha in la xiirto oo caado laga dhigto xiirashada iyo dhukurashadu horta ma fiicna oo dee simaat lkhawaarij waa ka mid tahay suu sheegay rasuulku calayh salaatu wasalaam rasuulkoo markaa timihiisa muldhiyeyna lama sheegin ilaa fii xajin ilaa inuu xajiyo ama cumraysto mooyaane imikana mid kalaaba taa u raacdayoo in timaha mar walba layska muldhiyaa waaba caadaadka xaggan gaalada lagala yimi weeye marka mar dee ay xaaja keento mooyaane horta in la dhukurtaa oo taa caado laga dhigtaa sideeda uma fiicna haddii dee taa lagu tacabudo o lagu cibaadaystana bidaca ayay ku daran culimadu oo tacabud lilaahi subxana wa tacaala bixalqi shacar in timaha la muldhiyo oo la xeero in ilaahay loogu cibaadaystaa bidaca ayay ka mid tahay marka timaha dee in layska gaabiyo oo aan la dheerayni iyadu bidcana ma aha khawaarijtana markaa simaadkoodii iyo calaamadoodii ka mid maaha iyagu waa xiirnaan jireen oo waa dhukurnaan jireen nacam garhkana de khawaarijtu garh inay lahaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa sheegay laakiin taa macnaheedu ma waxa weyan qof kastoo garh lihi inuu khawaariji war khaarijinimada caqiidu qofku khaariji uu ku noqda waxyaabahan kale maaha in lagu caaye marka laha waa salaad badan yihin iyo waa soon badan yihiin iyo waa qiraa'o badan yihin miyaa lagu caayi walaha iska ilaaliya salaada badan iyo soonka iyo qiraa'ada iyo saydan khawaarij u noqon abadan ee waxaa la lahaa iyadoo caqidoodu ay khaldan tahay ayay haddana sifaad ka wanaagsan leeyihiin ayaana idinku khaldin marka almuctabar fii kowni shaksi khaarijiyan waa ictiqaadkiisa weeye caqiidadiisay ku xidhanta oo haddii dee khaariji lagu noqonayo garhkoo lala baxay iyo nacam marada oo isbaalka laga ilaaliyo qur-aanta laga sarraysiiyey iyo salaad badan iyo qiraa'o badan iyo dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa khaariji ku noqon laha waayo hadihi iyo sifaatu nabiy calayh salaatu wasalaam had ya jeeraalana in sidaasi loogu xidho ayaa fiican oo mid markaa maalin arintaasi ka hadlayo muran ila soo galay waxaan ku warwoon waa rasuulku garh ma lahaa mise ma lahayn wuxuu yidhaha rasuulku garh wuu lahaa oo ma sifadii rasuulkaad igu caayaysaa calayhi salaatu wasalaam rasuulku garhka la baxa ma yidhi ha dee ma rasuulku wuxuu yihi sameeya baad igu caayaysa khalaas arrintu waa waa soo xidhantayba marka laakiin dadka juhaasha ee dee iska caamada baa lagu khaldaya wa ama sufratu miyaa fa inii anigu ra-aytu waan arkay rasuula allahi sala allahu calay wasalam oo yasbaqu biha ku sibaaqaysanaya fa ana uxibu anigu aan jecel an asbuqa biha wa ama alihlaalu talbiyadii miyaa fa inii anigu lam ara ma arag rasuula allahi sala allahu calayh wasalam oo yuhilu talbiyadaysanaya xataa tanbacita bihi ilaa ay la kacdo raaxilatuhu hashiisa ama gaadiidkiisu ilaa uu la kaco marka taasina insha allah waxay noogu iman doontaa fii kitaabi alxaj tafaasiisheedu baabu tayamuni midigeysigiibuu baabay fi lwuduu marka la weyseysanayo midigta la horeysiiyo iyo walgasli maydhistii qaala xadaanaa musadad qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanaa khaalid can xafsa binti siriin can ummi caiya qaalat waxay tidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi lahunna dumarkii wuxuu ku yihi fii kasli ibnatii inantiisii maydhisteedii isagoo kala hadlaaya ibda-na ku bilaaba bimayaaminihaa midigyadeeda dhinacyadeeda midig iyo mawaadica alwuduu meelihii weysada minha iyada ka mid aha qaala xadaanaa xafs ibnu cumar qaala xadaanaa shucba qaala akhbaranii ashcad ibnu sulaym qaala samictu abi abi waxa weyaan sulaym ibnu aswad almuxaaribi can masruuqin can caaisha qaalat waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxaa yucjibuhu miduu cajabgeliyo bimacnaa ka hela ama la dhaca atayamun midigeysiga fii tanaculihi kaba xidhashadiisa wa tarajulihi iyo feedhashadiisa iyo wa tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa manaa fii shanihi kullihi xaaladihiisa oo dhan hadduu safar yahay buu macnuu noqonayaa iyo haddii uu muqiim yahay iyo hadduu degdegaayo iyo haddii aanu degdegeynba fii shanihi kullihi waa markay bilaa wow ay tahay waana sida waxa weyaan kolley nuskadeeda ku qoran laakiin haddii wow la raaciyo lahaa wa fii shanihi kullihi waxay noqonaysaa xaala arrimihiisa oo dhan inuu midigta horreysiiyaa ayuu jeclaa taasina dee ishkaal bay yeelanaysaayo waxyaaba badanoo dee rasuulku aanu midigta horreysiin jirin baa jiray sida gelitaanka suuliga iyo istinjada iyo alkhuruuju min almasjid iyo masaajidka marka laga soo baxaya iyo marka waxay noqonaysaa min baabi alcaam aladi uriida bihi esh alkhusuus waa caam wa fii shanihi kullihi waxaana looga jeedaa waxyaabo gaara baa looga jeedaa waxyaabaha markaa maqaasidda ah acmaasha markaa loo qastiyo ee wanaagsana laakiin waxyaabaha had ya jeer ale turuugtaas istinjadii oo kale iyo iyo waxyaabaha aan maqsuud markaa aan ahayn maqsuud lidaati wax sidiisa loo rabo de bimacnaa sidiisa u wanaagsan iyaga bidixda ayaa markaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu isticmaali jiray hadihi qaacidatu sharc istixbaabu اlbadaa'ati biاlyamiin fi kuli ma kana min baabi اtakriim wاtazyiin wama kaana bididihima istuxiba fiihi tayaasur ayuu yihi alimaam nawwi raximah اllah marka weysada aan u nimaadno waa isku waafaqsan yihin culimadu inay sunno tahay in waxa weyaan midigta la horeysiiyo marka gacmaha la maydhayo iyo marka lugaha la maydhayaba laakiin waajib miyay tahay sida saxiixa la waajib maaha shiicada ayaa yidhi waa waajib in gacanta midig la horeysiiyo lugta midig laakiin ahlu sunna waxay isku waafaqsan yihiin inaanay waajib ahayn in midigta la horeysiiya sababtuna waxay tahay labada gacmood xubin qura iskaga dhigan yihin de xubinta quraa dhinaca midig in lagaga bilaaba waajib maaha labada lugoodna xubin qura iskaga dhigan yihin inay xubin qura iskaga dhigayna de qur-aanka ayaa u daliila ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faغsiluu wujuuhakum wa aydiyakum gacmihiina lama odran walyada alyumna walyada alyusra oo lama kala qaadin manaa xubin qura oo kale inay ka dhigan yihiin sida wejigu xubin u yahi ee labada gacmoodna xubina u yahi wa arjulakum labadii lugoodna saas ayaa laysu raaciyey marka maadaama xubin qura ay iskaga dhigan yihiin dee xubinta qura in xaggeeda midig la horeysiiyaa waajib ma aha waana sida saxaabada ka sugnaatay oo cali bin abi aalib wuxuu yidhi maa ubaali low bada'tu bishimaali qabla alyamiin fi lwuduu manaa waxba anuu kasoo qaadi maayo haddaan bidixda ku horeysiiyo oo aan midigta aan dambaysiiyo markaan weyseysanayo ibn abi shayba ayaa wariyey biisnaadin saxiix ibnu mascuudna waxaa la weydiiyey can rajulin tawada'a fabada'a bimayaasirih nin weysaystay oo bidixda horeysiiyey faqaala laa ba's dhib ma laha buu ihi daara quطni baa sunantiisa ku wariyey wa qaala صaxiixun imaamu axmedna wuxuu yihi raximah اllah laa baأsa an yabdaأa biyasaarihi qabla yamiini inuu bidixiisa ku bilaabaa dhib male manaa dembi maaha waa laga fadli baday lakin dembi maaha oo midigta uu dambaysiiyo liأnna makhrajahumaa min alkitaabi waaxidun manaa wuxuu ujeedaa marka qur-aanka lagu sheegay manaa xubin qura oo kale ayaa layskaga dhigay qaala tacaalى faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum falaa baأsa an yabdaأa bilyasaari qabla اlyamiin marka culimada qaarkoodna dee ijmaac ayaabay ku soo naqliyeen wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed